halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub weli waxaannu ku jirnaa kitaabkii nebi xaagaay oo isagu ka mid ahaa nebiyadii ka soo noqday masaafuriskii loo kaxaystay dadkii degganaa dalka yuhuudda wuxuuna ka mid ahaa dadkii yaraa ee markii koowaadba ku soo noqday magaalada yeruusaalem wuxuu aad u doonayey in dadku ay magaalada dhisaan oo haddana ay dhisaan macbudka rabbiga waxaa jiray kuwo lahaa weli lama soo gaarin wakhtigii ilaah fasixi lahaa in la dhiso macbudka isagoo farriin xag ilaah ka timid u gudbinaya dadkii lahaa wakhtiga macbudka waa weli ayaa nebigu uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi xaagaay cutubka koowaad aayadaha saddex ilaa afar sida tan markaasaa ereygii rabbigu u yimid nebi xaagaay oo wuxuu yidhi ma idiin tahay wakhti aad ku hooyataan gurigiinna saqafka loo yeelay waxay inoo joogtay meeriska cutubka koowaad ee kitaabkii nebi xaagaay markaasoo nebigu isagoo hoga tusaalaynaya dadka uu lahaa sida ku qoran cutubka koowaad aayadaha lix ilaa toddobo sida tan wax badan baad beerateen laakiinse in yar baad soo gurateen wax baad cuntaan laakiinse innaba kama dherigtaan wax baad cabtaan laakiinse innaba kama wabaxdaan dhar baad xidhataan laakiinse innaba ma diirsataan oo kii mushaaro soo qaatana wuxuu mushaarada u soo qaataa inuu kiish daloolan ku rito haddaba rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay jidadkiinna ka fiirsada markii ilaah uu leeyahay jidadkiinna ka fiirsada ayaa loo baahan yahay inaynu ka fiirsanno jidka rabbiga uu inagu hoggaaminayo waxaa ilaah uu leeyahay kan galaya waddooyinka cidhiidriga ah waayo waddooyinkaasu waa kuwa masiixa masiixuna waa jidka keliya ee loogu tago aabbaha waana waxa ilaah uu ka doonayo dadkiisa oo wuxuu doonayaa inay ka fiirsadaan jidadkiisa waana wax wanaagsan waxaan maqli jiray dadkaygii hore oo leh nin kuu digay kuma dilin qofkii kuu diga ixsaan weyn buu kuu galay ilaahna dadkiisa ayuu wax barayaa oo wuxuu leeyahay isagoo ka kor hadlaya nebiga jidadkiinna ka fiirsada dariiqeebaad haddaba qaadaysaan haddii aad qaadaysaan toobiyaha weyn oo qof waliba uu ku socdo kaasu wuxuu tegayaa cadaabta oo wuxuu idinku hoggaaminayaa baabba ilaah wuxuu leeyahay waddada nolosha ama jannada tagtaa marka hore waa cidhiiri laakiin gadaal ayay waasic ka noqotaa waxaa waddada lagu cabbiray masiixa oo isaga ayaa taagan waana kan keliya oo loogu tago aabbaha markaa saaxib waa wakhtigii aad ka fikiri lahaydeen jidadkiinna waana wakhtigii aad qalbiyadiinna ku qabsan lahaydeen waddada ciise masiix oo ah jidka keliya oo loogu tago ilaah waxaad kaloo ka fikiraysaan halka aad ku socotaan hadday ahaan lahayd xagga guurka haddii aad kulliyad ku jirto iyo haddii noloshaadu ay leedahay yool haddii aad gabar dhallinyaro ah tahay waa sidee wiilka aad is aragtaan miyuu dembi kuugu hoggaamiyaa waxaa ilaahu kaa doonayaa inaad noloshaada aad iyo aad uga fakarto oo weliba jidadkaagana aad u fiirsato dad badan ayaad mooddaa maanta inay soo raacayaan ilayska iyo injiilka nuurka leh ee ciise masiix waayo dhammaantood waxay dhedhamiyeen nolosha aan ilaah lahayn iyo sida ay tahay iyo cawaaqibkeeda xun ninku adkaysanaya inuu ku noolaado nolol aan ilaah lahayn ma jiro dhegaystayaal waxaana ilaah uu ku leeyahay kuwa dariiqaas ku jooga jidadkiinna ka fiirsada markaa haddaba isweydii dhegaystow in jidadkaagu ay yihiin kuwo ku hagaagsan ilaah hortii iyo in jidadkaagu ay u baahan yihiin in aad mar kale dib u habeen aad ku samayso haddaan intaasi uga baxno maaddadii hore ayaannu iminkana soo gudagelaynaa amarka xagga rabbiga uga yimid nebi xaagaay wuxuuna ahaa in macbudka ilaah la dhiso ilaah iminka wuxuu siinayaa iyaga xalka dhibaatooyinkooda xalka dhibaatidu ma adka waana iska caddaan oo waxaad la yaabaysaa waxa loogu baahan yahay in la adkeeyo ilaah wuxuu dadka siiyey amar ah inay dhisaan macbudka oo wuxuu u sheegayaa saddex shay oo ay tahay inay sameeyaan waxaa soo baxay mashaakilaad ka yimid danaha iyaga ay leeyihiin iyo tan ilaah oo iyada sal u ah danahooda oo dhan markii hore waxay dhisteen guryo ay iyagu leeyihiin intaanay gurigii rabbiga dhisin waxaanay bilaabeen inay danahooda gaarka ah ka horumariyaan barnaamijyadii ilaah sayid ciise masiix markii uu joogay buur saytuun ayaa waxaa khudbadiisa ka mid ahayd in wax waliba laga horumariyo in la raadiyo boqortooyadii ilaah waxaa ciise masiix oo arrinkaas isaga ah ka hadlayaa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka lixaad aayadda saddex iyo soddonaad sida tan laakiin horta doondoona boqortooyadii ilaah iyo xaqnimadiisa oo waxaas oo dhan waa laydinku dari doonaa haddaba xaqnimada halkan looga hadlayo waxay ku jirtaa masiixa markii aad masiixa leedahay waxaad haysataa wax waliba waxaad kaloo wax waliba oo kale dabadhigaysaa danta ugu horraysa ee ah in la doondoono boqortooyadii ilaah iyo xaqnimadiisa lacagtaadana waxaad ku baaritaaraysaa howlaha masiixa looga wado dunida markaas oo keliya ayaa noloshaadu hadaf iyo ujeeddo yeelanaysaa meeqa qof ayaan garanayaa oo lacag badan leh haddana aan haysan nolol qancisa waxaa taasi ugu wacan in noloshooda aannu masiixu qayb ka ahayn dadkuna haddii ay noloshooda ka horumariyaan tan ilaah wax u hagaagaya ma lahan wuxuu haatanna ilaah u sheegayaa dadkii noolaa wakhtigii nebi xaagaay waxa ay tahay inay sameeyaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabkii nebi xaagaay cutubka koowaad aayadda siddeedaad waa baalka kun boqol laba iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaa qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay buurta fuula oo alwaax ka keena oo guriga dhisa oo anna waan ku farxi doonaa oo kolkaasaan ammaan mid doonaa haddaba kaasu waa xalkii dhibaatadooda waana wax fudud oo saddex xal bay samaynayaan kow waxaa ilaah uu ku leeyahay buurta fuula markii labaadna wuxuu ku yidhi oo alwaax ka keena markii saddexaadna waxaa lagu yidhi oo guriga dhisa mid baa i wareerisay waana wixii reer banu israa'iil ay ugu bilaabi waayeen howsha yeruusaalem inay guriga rabbiga dhisaan waxaa ugu wacan in nin waliba nafsadiisa uu ka hormariyey tii ilaah waxaana gebi ahaanba meesha ka baxay fikirkii waxyaalaha ilaah laga fakari lahaa nin walibana wuxuu u xusul duubayaa sidii uu ku gaari lahaa danihiisa haddaba in buurta la fuulo oo alwaax laga keeno oo gurigii ilaah la dhiso ayaa waxay dadkii ku noqotay wax dhib badan maxaa wacay nin waliba wuxuu ku jiraa sidii uu guri isaga u gaar ah ku dhisan lahaa waxaana la iloobay mas-uuliyaddii ka saarnayd guriga rabbiga iyo in la ammaano ilaah haddii saaxiib dadku maanta ay ilaah jegidiisa ama booska uu u qalmo noloshooda ka gelin lahaayeen wax waliba way u hagaagi lahaayeen dad badan ayaa maanta waxay leeyihiin noloshu way ugu adag tahay waxaana ugu wacan inaanay ilaah gelinaynin halka uu noloshooda ka leeyahay haddaadan ogeyn halka ilaah noloshaada uu ka gelayo ayaan haddaba kuu sheegayaa haatan jegadiisa waxaana weeye kaalinta koowaad wax waliba ee aad samaynayso ilaah wuxuu ka gelayaa kaalinta koowaad warkuma badna oo ilaah wuxuu leeyahay buurta fuula oo alwaax ka keena markii aad booqanayso israa'iil maanta ayaad arkaysaa in dhulka lamadegaan uu yahay waxaana halkan looga hadlayaa in inta buurta la fuulo haddana la soo guro alwaax waxaa taasu ay inoo sheegaysaa intaan habaarku dhulka ku dhicin in arladu ay barwaaqo ahayd balse haatan alwaax laguma arko waana oomane waayo ilaah baa inkaar ku riday waxaase kitaabka uu inoo sheegayaa in dalka israa'iil barwaaqadiisii loo soo celin doono markii ilaah uu u soo laabto dadkiisa israa'iil haddii wixii ilaah uu yidhi la arkay marka la eego sida dhulka israa'iil maanta u yahay ayaannu haddaba isku hallayn karnaa wax waliba ee hadallada ilaah ay inoo sheegayaan haddii ilaah uu yidhaahdo israa'iil barwaaqo ayay noqonaysaa waa qasab inaynu hadalkaasi rumaysanno waxaa dalka xaalufiyey reer rooma oo iyagu dagaal ku soo qaaday reer banu israa'iil sannadka markuu ahaa toddobaatan sannadood kadib dhalashadii ciise masiix reer rooma caasimadaha oo keliya ma ayaan burburin laakiin waxay xaalufiyeen deegaankii oo waxay jireen geed waliba oo dhulka israa'iil ku yiilay wakhtigaas inkastoo marka la leeyahay buurta fuula oo alwaax ka keena oo guriga dhisa ayaa haddana taasu ay dalbanaysaa shuqul adag iyo dhiifoonaan ninna howl ma samayn karo haddaannu qalbiga ka jeclayn waxa uu samaynayo haddii kale waxay noqonaysaa qawda maqashii waxnaha u qaban qofkuna wuxuu noqonayaa maqana jooge waxaa la doonayaa haddaba in qalbiga qofka iyo waxa uu qabanayo ay israacsan yihiin markaa saaxiib haddaadan doonayn in ilaah aad u shaqayso haddana aad ku howlan tahay barashada kitaabka ayaadan howsha ficilka dhigaynin kitaabku wuxuu inoo sheegayaa inaynu mashquul ahaanno waxaannu haatan ku jirnaa kitaab gaaban balse caaqibo leh ugu horrayntiiba ilaah wuxuu bilaabayaa inuu dadkiisa booriyo waxay la ahayd inay shaqadii ilaah samaynayaan laakiin nafsadooda ayay been u sheegayeen oo waxay isku lahaayeen wakhtigii macbudka la dhisi lahaa weli lama gaarin balse asbaabta aanay u dhisaynin macbudka waxay ahayd inaanay doonaynin inay intay buurta fuulaan soo jiraan alwaax oy dhisaan guriga rabbiga waayo waa shaqo adag in inta buurta la fuulo qoryo la soo gooyo dabadeedna la bilaabo howsha dhismaha macbudka qaar kale oo aan doonaynin inay shaqeeyaan ayaa waxay yidhaahdeen ma ahan doonista ilaah in macbudka la dhiso markaasaa ilaah farriin uu ugu soo dhiibay nebiga waxaana lagu yidhi war fadhiga ka kaca oo howsha dhismaha guriga rabbiga bilaaba buurta fuula oo alwaaxdana soo jara markii ay cagaha laabteen oy diideen inay shaqeeyaan ayaa ilaah dhulka abaar uu u soo diray oo waxaa yaraaday midhihii saraaca beeraha iyo roobabkiiba ilaahna wuxuu u sheegay dhibaatada haysatay inay uga imaanayso howshii rabbiga oo ay diideen inay qabtaan waxaan anigu rumaysanahay in soomaaliya dhibaatada haysata maanta ay ugu wacan tahay in kiniisaddii ciise masiix la burburiyey haddii la damci lahaa in la dhisana wax magarato ayaa hortaagan haddaan kiniisadda ciise masiix dalka laga dhisin dalku degi maayo dadkuna qax iyo dagaallo iyo cudurro ayay ku jirayaan waxaana ugu wacan in la quursaday ilaah oo isagu soo diray ciise masiix dal waliba ee darajeeya masiixa wuu xasiloon yahay dad badan oo soomaali ah ayaa waxay u soo qaxeen dalalka itoobiya iyo kenya waxaana dalalkaasi ka jira xasilooni iyo degganaan waxaa ugu wacan in ciise masiix laga xurmeeyo ama laga darajeeyo oo dadkuna ay axad waliba aadaan kiniisadaha oo ay u soo duceeyaan dalkooda baryadii masiixa la soo marsiiyana waa la ajiibaa oo waa maqbuul iminkase reer banu israa'iil waxaa lagu eedeeyey in nin waliba dantiisa uu raacday waxaana ilaah uu ku leeyahay war ka fiirsada jidadkiinna yaanay idinla noqon in macbudka uu isdhisayo idinka ayaa haddaba lidinka doonaya inaad dhistaan isla sidaas oo kale dhismaha kiniisadda ciise masiix waxay mas-uuliyaddeeda saaran tahay soomaalida masiixiyiinta ah maanta ma ahan in kiniisaddu ay keligeed iska istaagmayso laakiin waa in kuwa hadalka maqlay oo masiixa aqbalay tobankii sannadood ee la soo dhaafay iyo wixii ka horreeyey ay gacan ka geystaan dhismaha kiniisadda ciise masiix yaanay haddaba idinla noqon in si mucjiso leh ay kiniisaddu ku dhismayso waxay u baahan tahay inaan buurta fuulno oon alwaaxda keenno oo weliba aynu kiniisadda masiixa dhismaheeda u guntanno waxaad mooddaa inaynu caajisiin nahay kuweenna masiixiyiinta ah ama in ay inala noqotay sida in cid kale ay inoo dhisayso kiniisadda masiixa waa lagama maarmaan in dalka laga dhiso oo welibana ay siyaasadda xor ka ahaato oo aan la soo faragelinin haddaba yaanay idinla noqon in qof kale oo aan soomaali ahayn uu dhisayo kiniisadda masiixa waxaan hadalka quseeya kiniisadda masiixa ee soomaaliya ku soo gunaanadayaa in buurta la fuulo oo alwaaxdii lagu dhisi lahaa kiniisadda masiixa ay ka timaado kuwa masiixu barakadeeyey ee soomaalida ah ama dibadda ha joogeen ama gudaha ha joogeene sharafta dadka soomaalida ahna markaas ayay sida ka hawaabari u soo iftiimi doontaa kiniisadda ciise masiix ma ahan meel markii qofka ay ka jajaban tahay uu yimaado si uu lacag iyo shaqo uga helo oo uu haddana dafiro masiixa isagoo iska dhigaya sida inuu la mid yahay dadka soomaalida ah ee boqolkiiba boqol lagu sheego inay hal diin haystaan kiniisadda masiixa waa meel ay joogaan ama ay isku bahaysteen rag ku kulkulul iimaanka masiixa danta ugu weyn iyo riyada ay leeyihiinna waxa weeye in masiixa kiniisad looga dhiso meel waliba ee dadka soomaalida ah ay deggan yihiin markaas oo keliya ayay soomaalidu dad ilbax ah oo wax kala garanaya noqon doonaan nin la qasbayo malahan oo ciise masiix qudhiisa ayaa wuxuu leeyahay kii ii yimaado ma eryi doono waxaa taasoo ay ka micno tahay in masiixu uu leeyahay ninna qasbi maayo marka si fariinta kitaabka nebi xagay looga dhigo mid meel mar ah ayaa waxaa loo baahan yahay in guriga rabbiga la dhiso amarka cusubna waxa weeye buurta fuula oo alwaaxda keena oo guriga dhisa waxaa laynaga doonayaa inaynu ka fikirno sida aynu u dhisayno kiniisadda masiixa waxaa horaan nebigu uu ku yidhi dadkii reer banu israa'iil jidadkiinna ka fiirsada haddaba markii innagu aynu jidadkeenna ka fiirsanno oon aragno in quruumaha dunida oo dhan ay masiixa darajeeyaan maxaa naga reebaya in innaguna aynu ciise masiix darajayno maxaa naga hor istaagaya inaynu dhisno kiniisadda masiixa oo aasaas u ah nolosha maanta iyo tan imaanaysa mustaqbalka waa in su'aashaasi laga soo jawaabo haddaba waxaa laga yaabaa in qaarkiin ay ku doodaan inay xeerar iyo dhaqamo leeyihiin laakiin maxaa u diidaya in ay masiixana lahaadaan ilaah oo u jawaabaya kuwa guryamaya ama dooda ka qaba ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi xaagaay cutubka koowaad aayadda sagaalaad sida tan rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay waxaad filanayseen wax badan laakiinse waxay noqdeen in yar oo markaad intaas gurigii keenteenna anigu waan afuufay waa maxay sababtu maxaa yeelay gurigii baa dunsan oo idinkana midkiin kastaaba wuxuu u ordaa gurigiisa waxaa rabbigu uu leeyahay nin waliba wuxuu u cararaa gurigiisa taas ayaa dhibaatada keentay waxaa la ilaaway in la dhiso macbudkii rabbiga oo nin waliba wuxuu doonayaa inuu nafsaddiisa ka farxiyo isagoo weliba been isku sheegaya oo leh wakhtigii la dhisi lahaa macbudka lama gaarin balse rabbigu wuu hadlay wuxuuna leeyahay gurigaygiibaa duunsan oo idinkana midkiin kastaaba wuxuu u ordaa gurigiisa waxaan u malaynayaa in farriintan ay maanta qusayso dadka soomaalida ah oo iyagu aan lahayn kiniisadda ciise masiix oo dhexdooda ka taagan sababtaasi aawadeed ma lahan adeegyo dadka dhexdiisa ka socda oo xoog leh xitaa haddii ay lacag iyo maal badan helaan weli haddaan la arag barakada masiixa wax nacfi leh noqon maayaan waxaa nebigu uu leeyahay iyadoo ruuxa rabbiga uu saaran yahay waxaad filanayseen wax badan laakiinse waxay noqdeen in yar oo markaad intaas gurigii keenteenna anigu waan afuufay markaan warka soo gaabiyo nebigu wuxuu leeyahay barakadii ilaah baa dadka ka maqan wax barako ah la heli maayo haddaan ciise masiix oo isagu ka soo farcamay daa'uud ina yeesaay oo lahaa carshiga boqortooyada israa'iil oo welibana ahaa kan ilaah doortay lagu darajaynin dhulka soomaalida waxaa la ogsoon yahay in soomaalidu aanay xigmad ku yareen haddana afrikada iyadaa u dambaysa oo wax waliba ee ay sameeyaan waa naaqus waxaa ilaah uu leeyahay oo markaad intaas gurigii keenteenna anigu waan afuufay wax waliba barakadii baa laga qaaday hadday noqon lahayd aqoontii dadka beerihii kalluunkii ganacsigii iyo madaxdii wax kala hagi lahayd ama hoggaamin lahayd iyaga oo dhaniba way jahawareersan yihiin maxaa wacay dhexdooda ma joogo masiixii ilaah uu doortay waxaa markaasi ciise masiix isla sida nebi xaagay halkan oo ku adkaynayaba uu dadka u sheegay qaynuun ka mid ah kuwiisii ugu waaweynaa waxaana weeye kan ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka lixaad aayadda saddex iyo soddonaad markaasoo nebigu uu lahaa laakiin doondoona boqortooyadii ilaah iyo xaqnimadiisa waxaas oo dhanna waa laydinku dari doonaa markii boqortooyadii ilaah ee masiixa laga aqoonsado dalka wax waliba way isqabsanayaan oo barakada masiixa ayaa dusheenna ahaan doonta haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminka dhegaystayaal idin akhrinaynaa aayadda tobanaad waa cutubka koowaad waxaana uu leeyahay nebigu haddaba idinka daraaddiin ayaa samadii u diiday sayaxeedii oo dhulkiina uu diiday midhihiisii haddaba sida caadada ah haddii aan roob jirin midhana la heli maayo arabiqida qamadiga iyo zaraaca kaleba ma baxayaan haddaan roob la arag oo rabbigu wuxuu leeyahay idinka daraaddiin ayaa samadii u diiday sayaxeedii abaarta iyo barakadarrida dalka ka jirta waa mid waadix ah waxaana ugu wacan inaan la dhisin gurigii dadkii ilaah uu kala hadli lahaa ha yeeshee dadka maanta nool sidaas uma fasirtaan oo lama ahan haddii roob la waayay in xagga ilaah ay ka timid abaarta waxay la tahay in saadaasha hawada oo xumaatay awgeed abaartu ay u timid waxaanan jeclaan lahaa in ilaah uu la hadlo dadka soomaalida ah ee uu ku yidhaahdo bal eega miyaad ka fikirteen ama idinku soo dhacday in isagu uu ka dambeeyo dhibaatooyinka idin haya miyay idinla tahay ama ma ka fikirteen in sidaas loo yeelayo in dareenkiinna aad ii soo weecisaan daraaddeed bal iminkana eega waxa ilaah uu leeyahay sida ku qoran isla cutubka koowaad ee kitaabkii nebi xaagaay aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo anigu abaar baan u yeedhay oo waxaan ku soo dejiyey dhulka iyo buuraha iyo haruurka iyo qamriga iyo saliidda oo waxaa dhulka ka soo baxaa iyo dadka iyo duunyada iyo howsha gacmaha oo dhan bal ka fakar waxa ilaah halkan uu inoogu sheegayo ama uu ku leeyahay wuxuu leeyahay barakadii waxaa laydinkaga istaajiyey inaydan dhexdiinna ka dhisan gurigii aan idinkala hadli lahaa oo wadaadadaydu ay hadalka wanaagsan idinka wacdin lahaayeen habeenka xigaa ayaannu horay idinku sii wadi doonnaa meeriska
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin